guddiga gacanta ku haya dhismaha madrasada Axmed bin Hanbal ee magaalada Caynaba ayaa bulshada ka dalbaday inay ka qayb qaataan dhismaha madrasada madarasadan ayaa waxa ay muhiim u tahay ardada magaalada kuwaasi oo la doonayo in lagu baro culumta shareecada islaamka qaar ka mid ah culummada iyo guddiga gacanta ku haya madarasada ayaa bulshada ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha madarasada halkani waxa weeye madarasad ku taala kaam bi caynaba halkan waxaa la digay oo dadkii abaartii ay digeen kii iminkana waa xaafad ballaadhan dad badan ayaa wax ku dhigta malcaamadii waxa weyaangeedkaa hoostiisa ay wax ku dhigtaa ayaa maxamed shire noo yimi halkaasaa carruurta wax ku dhigata baan odhan maxamed shirow isagaa dadkaa markaa la hadlay muxsiniinta ee noogu deeqay sandaqadda labada qole ee wax ku barteen
waxaan kala soo dhowaynayaa culimmada caynaba sheeqalbeledkiinala joogo maxamed shire daqare iyo culimmo kaloo fara badan oo madirisadan haddeer halkan duntay ee intaas oo ciyaala ciyaalka intaa la-eg ee dhowrka boqolah ay qaybiba mar dhigan jirtay ma qaadi jirin laakiin qaybiba mar bay geli jirtay way duntay seeskaasaa yaalla waxaan ummadda muxsiniinta ah ee islaamka ah meel kasta ha joogto dal iyo debed waxaannu ka codsanaynaa in loo dhiso ardayda malcaamadda walaalayaal waxaynu joognaa kaambi ama hadba sida loo yaqaano kaamka galbeedka madarisadan ayaa walaalaha muslimiinta ee muxsiniinta laga codsanaya inay soo dhisaan waxaan halkan uga hambalyaynayaa dadkii tii hore soo dhisay oo sheekh maxamed shire noo sheegay markii ugu horraysay ay duubeen inay lacagtaasi soo dhacday maantana walaal waxaan leenahay ka qayb qaata biyadhucu wuxuu yahay madarasadii waa duntay in la dhisaa la doonayaa seeskeedii waa taa la dhigay odayaasha iyo markaa maamulka xaafaddu way noo yeedheen inaannu markaa uga warbixinno oo aannu la gaadhsiinno dadka muxsiniinta ah ee wax la baxaya maalkooda diinta gashanaya in la tuso waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala in kuwii hore ee ka qayb qaatana ha ka sawaabiyo miisaanka xasanaadka u saaro madarasadana inaanu dhisnaa la doonaya inaanu dhisno dadka muxsiniinta ah baa loo soo bandhigaa waxaanu joognaa madarasadii kaamka sare ee kaambiya caynaba galbeedka madarasadaasi way hadda duunsan tahay arday fara badanna way joogtaa
madarasada axmed bin xambal ee magaalada caynabo ayaa wax badan ka tari doonto baahiya ay qabaan ardada maadaama ay soo saareen xilli waxbarashada islamarkaana aysan haysan goob ay wax ku bartaan